wasalaamu calaa rasuulillahi sal ly slam marka koobaad aad iyo aad baan runtii ugu madaxaynayaa bada saxaafadda iyo ummadda soomaaliyeed runtii dhegaysanaysa ta xigta waxaan u malaynayaa dadka soomaalidu waxay ka wada bursugayeen shirarkii inta muddadaa socday oo looga hadlayay hiigsiga laba kun toban iyo lix hadda dowladda jirta meesha laga aadi doono iyo dadka soomaalida runtii dal iyo dibadba yay dhagaha ku hayeen oo ay ogtihiin madaxa soomaalida runtii shirar fara badan oo isdabajooga garawa lahaa iyo muqdisho lahaa oo kismaayo lahaa runtii meelo badan la soo maray oo juhdi badan lagu bixiyey ayaa socday marka waxaa la isweydiinayaa marka wixii hadda ugu dambeeyey meesha uu gaadhay dadka waxaa ogtihiin afkaar baa jirtay oo la kala qabay waxyaala la kala taageersana baa jiray dad waxay taageersanayeen maarata afar iyo bar waxa la yidhahdo four point five qaybna waxay taageersanayeen waxa la yidhahdo maarata degmooyinka yaa la taageersanaa waxaa jiray laba goloo laga hadlayey golaha sare iyo golaha hoose waxyaalahaasoo jir waxay ahayd maarata barbusaro dadka soomaalidu ay runtii qayba ay dhinac riixaysay waxaa ogtihiin kareer jubbaland ahaan in aan martigelin annagu oo halkaa dadka soomaalida isugu tageen oo runtii shir muddo ilaa siddeed cishaa qaatay uu ka socday wax la taaban karo natiijaan aan ka soo bixin shirkaas isaga la taaban karo aan ka soo bixin oo runtii loo sheegay marka halkan la isugu yimid halkan markii la isugu yimid runtii shirar badan baa la galay waxaa loo xoog batay oo runtii beesha caalamku ay taageertay go-aanka ah afar iyo badh in lagu saleeyo baarlamaanka hadda jira sanadkan markuu dhammaado baarlamaanka hadda jira in lagu saleeyo maxaa la yidhaha afar iyo badhka oo maaragtay golaha hoose lagu waxeeyo iyo golo sare oo la sameeyey lagu heshiiyey in la sameeyo qaab state kusoo bixi doona oo si siman si siman runtii loo soo waxayn doono markii laga reebo puntland iyo somalilan puntland iyo somalilan oo iyagu wax gooniya runtii dhowr haboo dheeriya loogu daray taas annaga kareer jubbaland ahaan mowqifka annaga waxaa weeye jubbaland dadka jooga runtii fikirkooda way dhiibteen way sheegeen waxayna ahayd oy aaminsan yihiin oo ay taageereen qaabka deegaanka inuu ku jiro xalka soomaaliyada hadda meesha laga hadeeyo taas marka ilaa hadda waa aaminsannahay waxaa dhacday marka halkan markii la yimid beesha caalamka iyo dowladda federaalku runtii inay mowqif la qaateen oo oo ahayd in qaabkii maamul goboleedyadu ay soo jeediyeen mooyaane dhinac kale ay taageertay beesha caalamka marka taas hirgelinteeda iyo qaabka runtii wax ka imaan doona ee uu arki doonaa welina maaragtay wuu socdaa brobusarkii iyo maaragtay wax saxiixo ilaa hadda dhacayna muu jiro laakiin barnaamijka hadda waa laisla soo dhaweeyey oo barnaamij hadda la wada qaatay weeye marka intaas yaan rabay inaan sheego insha allah bidnillahi alkariim aad iyo aad baa umahadsantihiin wixii maaragtay
norafaayane waa tv-ga caalamiga iyo somali news waxaad ka mid aheedeen maamuladii kale ee taageeray sida la sheegay barnaamijkan afar dhibic shan marka hadda waxaad leedahay weli mugdimugdi ee ku jira maamulka jubbaland si wanaagsan uma taageeray shirkaas jubbaland fikirkeeda way sheegtay way ka hadashay xoogaa waxaa jiray afkaar dowladda federaalkii eesha caalamka isla qaateen dowladda dhexe oo ah in maaragtay in sidan xalka uu ku jiro lagu soo dhaweeyo sidan xalka inu ku jiro lagu soo dhaweeyo laakiin annaga kareer jubbaland ahaan mowqifka annaga iyo maarata afkaartii aan qabnay waa waa hore waa caddaynay waxay afraya barka ilaa haddana waan ku qanacsannahay taas inuu xalka uu yahay laakiin sida hadda maaragtay beesha caalamka iyo dowladda federaalku ay isku raaceen oo runtii xoogaana aada moodo hadda in ay ku jirto sida badan waxaa wey waa sidaa weeye laakiin barnaamijka hirgelintiisu weli waa ka horsugeynaya qaabka u dhaca afhayeenkii maamulkaan tahay maxaad noo sheegi kartaa mowqifka maamulka jubbaland uu ka taagana go-aankaas beesha caalamka iyo dowladda federaalka isla gaareen muxuu yahay adeer dawaaq haddaan mowqifka jubbaland horaan u sheegay jubbaland mowqifkeeda waa artay waa waa waa horey baan u sheegay dadka jubbaland afti baa laga qaaday waxay aaminsan yihiinna way sheegeen way gudbiyeen madaxdoodana way sheegtay waxaa jira hadda maaragtay meesha yaalla waxaa weeye waxaa hadda beesha caalamka oo runtii qayb ka mid a talada soomaaliya lug weyn ku leh iyo dowladda federaalku ay soo jeedisay oo ah in labada golona la dhiso qaabkan ay ku yimaadaan
mudane waa t v-ga jubbaland xasan aways waxaan rabnay ka dowlad ahaan mowqifkii amaba shirkii go-aankii kama dambaysta ahaa ama wixii soo baxay ma waxaa taageerteena mise wax kala jira
ba annaga waxaa weeye runtii wax ummadda soomaaliyeed ka wada wasugaysa baa jira dadku marka ama ha taageeraan oo ha ku qancaan ama yaanay ku qancin waxa hadda lagu heshiiyey waxaa weeye in labadaa gole la dhiso oo looga gudbo waxa hadda lagu jira